muddo dheer baan wadankan deganayn soddon iyo saddex sano intii badnayd aad baan u fiicnayn laakiin wixii muddooyinkan dambe ah xagga n tayada dhallinyarada iyo waxyaabihii ma aragtay yadidiilada lahaa ee ma aragtay dhallinyaradu ay ku fikirayeen intaba way yaraaday hadda wakhti xaadirkan waxaan dhihi karaa xaaladda dhallinyaradu meel xun bay maraysaa
haddaan ka hadalno dhanka shaqa abuurka sanad kaste boqolaal baa ka soo baxa iskuullada sare iyo farsamada gacanta xitaa jaamacadaha soo boga ma helaan shaqa ku filan dhallinyarada maya sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii wixii ka dambeeyey dhallinyaradu sanadba sanadka ka dambeeya shaqola'aan bay u baxayeen ilaa heer ay gaadhaan inay in badanoo iyaga ka midoo waxbartay oo ama secondary ka baxay ama jaamacado ka baxay ay naftooda iyagu dilaan marka dhallinyaradu aad bay hadda xaaladooda u liidataa marka maxaa keenay in shaqola'aantu heerka ay gaarto
shaqola'aanta heerka waxaa gaadhsiiyey waddankan aan qaxootiga ku nahay hay-adihii way dhaqaalo darreeyeen hay-ad walba shaqaalihii ay qaadanaysay boqolkiiba shan xitaa hadda kama joogo taa way kaliftay ta kale waddankan aan ku noollahay wax isdhexgal ah kuma haysanno waddankii soomaaliya aanwaddankii soomaaliya aan ka soo jeednayna iyadana waxaad mooddaa inaanan inta badan aanan xurmo ku lahayn dhallinyaradanadan dhallinyarooyinka annaga ka soo baxay kaamkan dhadhaab wax ku bartay waan gartay maxaa caqabadoo ka dhashay marka shaqola'aantaasi dhallinyarada ay wajahayaan waxaa ka dhashay niyad jab midda ugu yar waa inuu carruurta ay niyad jabaan qaarkood stress uu ku dhaco kuwa qaar daroobe iyo wax xilla intay barteen bayba maskaxda ku dhufteen xadda ugu fog laakiin ee ay gaadheen waa inay isdilaan waxaad arkaysaa nin foomfoo ka baxay ama jaamacad ka baxay oo geed ka lalmado isagoo meydaa lagugu yeedho laleeyahay wiilka hebel ahaabaa geed iska soo lalmiyo isdeldelay oo dhintay marka wallaahi hadda wakhti xaadirkan dhallinyaradannada heerka ay marayaan ama xaaladda ay ku sugan yihiin wax loo dulqaadan kara maha aad bay u culusta inay isdilaan isciijiyaan ay laftooda nafta isdhaafiyaan baa soo badanay sidaa sheegtay isbuuci lasoo dhaafay dhacday ugu yaraanna sanadka dhowr jeer baa arrintaa dhacda maxaa ku dhiirigelinaya kulata dhallinyaradu inay isdilaan waa arrin runtii aad loogu wareersan yahay waana xaalad khatarteeda leh ilaa hadda waa su'aasha aan jawaab ula anahay ugu yaraan laba iyo toban sano nin wax la soo barayey oo dhallinyaro ah oo xilligii la rabay inuu shaqaysto ama uu reer yeesho ama uu reerkoodii anfaco waalidiintii ayaa waxaad arkaysaa asaga oo isdilayoo waa meyd lagu leeyahay marka su'aasha annagu jawaab waan ula anahay isticmaalka muqaadaraadka xeryaha ku badan laftooda qofku in noloshu ka dhaco oo naftiisii uu waxyaaba markaa uusan gacanta ku haynin ay u gacan haadiyaan qayb ay ka tahay isdilka dhallinyarada ha daraagiskanu dhibka ugu badan buu nagu hayaa laakiin waxaad arkaysaa kuwa aan daraagisba cunin waxbartay oo haddana isdilay baad arkaysaa weligoodna aan dharaagas cunan marka waa masiibo ku heebsatay dhallinyaradannadii kaamkan dhadhaabeed mana garan karo wax aan ku qiimayna hadda xaala maskaxdaannadu arrintaa iyadaa way daalisay
ma isleedahay waxay u baahnaan lahayn dhallinyaradan in wacyigelin loo sameeyo waxyaabo ay maaragtay isaga bixiyaan ay ku hilmaamaan caqabadaha dhanka maskaxda shaqlaantu ay keentay in loo sameeyo inay u baahan kula tahay
way u baahan yihiin laakiin shaqola'aantu hay-adihiina dhaqaale maleh oo shaqaalihii way daadiyeen ninkii soomaaliya naga aadee dhallinyaro waxbartayna asaga oo midka ugu badan baa sanad markuu kaa maqnaado asagoo soo laabtay oo reerka ku soo laabtay baad arkaysaa oo shaqo soo waayey waddankii aan ku noolayn ee dowladda kenya isdhexgal kuma haysanno oo ninka waxbartay kama helahayo gaarisa iyo nairobi iyo ma aragtay guud ahaan dalka kenya wax shaqa ah kama heli karo sababtoo a sharci ma leh warqadda uu jidka ku marayaaba suu ku heli aanan la garanayn marka caqabadahan sidee looga bixi karaa aday xal ku aragta dhallinyarada haysta caqabadahan waxaa looga bixi karaa in dowlad soomaaliyeed la helo dowlad soomaaliyeed oo ka taxadarta shaqa abuurna u samaysa dhallinyarada soomaaliya in la helo ama la helo isdhexgal aan helno dowladda kenya inaan maaragta iyo shacabka soomaaliyeed ee qaxootiyada inay dowladda kenya isdhexgal noo samayso oo wasaaradaha aan ka shaqayn karro hay-adaha dalka jooga aan ka shaqayn karro oo baabuurta aan wadi karro oo gudaha dalka kenya saan rabno aan maaragta u dhexgeli karro inaan helo labada arrimood unbaa lagaga bixi karaa mana garan karo muddo dheer baa nala lahaa isdhexgal baa la idiin samaynayaa kan isdhexgalka waa mawduuc kale haddaan u imaano dhallinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatada haysata makulata inay leeya laftooda ay muhiim tahay inay xirfad ugaara iyo shaqo abuur nafsiyadeed ay samaystaan iyagoo waalidkood kaashanay horta maxamedow walaalow ninka wax bilaabaya ee wax sama ninka wax samaynaya waa inuu helo horta wuxuu wax ku bilaabo markaad wax dhaqaajin karto yaad wax bilaabi kartaa haddaadan waxbaba dhaqaajin karin maxaad bilaabaysaa mideeda kaleeto